rofesor yaxya sheekh caamir oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ay dowladda federaalka ku yeelanayso digniinaha amni ee ka soo baxa safaaradaha reer galbeedka ee deggan xerada xalane ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay in dhaqaalaha soo gelaya dowladda federaalka uu hoos u dhacayo maadaama ay baaqanayaan diyaarado imaan jiray wufuud shisheeye oo heshiisyo la geli lahaa dowladda federaalka iyo arrimo kale wuxuu tilmaamay inaysan safaaradaha shisheeye ee dalka jooga soona saara digniinaha amni aanay dowladda federaalka siinaynin dhaqaalaha kaga baaqday digniinta ay soo saaraan haddii aanay dhicin weerarada ay ka digeen
saamayn dhaqaalaa ka dhalanayso diyaaradaa istaagaya safaro badanaa istaagaya wufuud imaanaheedo aan heshiis la geli lahaa ama ganacsato oo wadanka imaanaya inay maal gashata rabtaa dib u dhacayso waxyaabahaasoo dhan ba dhibaata ii keenay haddii keenis waa dhihi karaa riboorkan cidda bixisay been waaye mana jiraan waxyaabahaas hadda an nafti aan hubo waay taas inay laakiin waa beeni karaan dhibaato dhaqaale iyo siyaasadeeda keenay wadanka hadda xamar amni maaha ay sheegahaan soo ma khataraa jirto waa dhici kartaa inay wax ogaadeen oo dhaqaale xumo maana diyaaradda landifiyaa laga qaadi lahay markay soo degto tikid kasta oo lagu raacayo waa la cashuuraa soo ma dakhliga already ku baaqda iyaga maa siinaya dakhligaas haddaba hadalka brofesoorkan ayaa yimid kadib markii uu hakad ku yimid isku socodkii duulimaadyada muqdisho taa oo ka dambeysay markii maraykanku uu sheegay in muqdisho ay ku soo wajahan yihiin weerarro ka yimaada dhanka mujaahidiinta al-shabaab geesta kale war murtiyeed saacadihii laga yimid ka soo baxay xafiiska dowladda federaalka ayay ugu hanjabtay bulshada ku dhaqan muqdisho waxayna ku sheegtay in cid allaale oo lagu arko faafinta hadallada amni darada keenaya ay xabsi u taxaabayso iyadoo taa beddelkeeda dowladda federaalka ayaan awoodin wax ka qabashada qalqalka amni ee shisheeyaha ku sugan xalane uu ku baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa dhanka siyaasiyiinta qaar ee ku sugan dalka sheegayaan iska baddaa inuu wax ka qabto e uu xasan sheekh maxamuud awoodin inuu tago xalane oo ka mid a dhulka uu ka arrimiyo